alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo afartanaad ee suurat lancaam allah waxa uu yihi subxaanah whuw اldي أnشأ جanاaت مacruuشhaaت وغayra macruuشhaaت والنkل والزرca مkhتلفا أklh والزayتuun والزayتuuna والرumaana متشhaaبهa وغayra متشhaaبه klوu min ثmrh إda أثmر وآaتوu xaqah yومa xaصاadه وlaa تsرفوu إنah la يحب الmصرفين allah waxa uu ihi subxaanah wa huwa alle alladii allaha weeyi ansha'a idin abuuray jannaatin beero beerahaasoo macruushaatin la cariisheeyey macnaha cariish loo sameeyey oo loo dhisay iyo wagayra macruushaatin kuwa aan cariish loo dhisin wannakhla timirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin abuuray iyo wazaraca zaraca kale ee aada cunaysaan ee waxyaabihii kale garow iyo gelley iyo wixii la midka ahay la zarcayey mukhtalifan xaal uu yahay mid uu iskhilaafsan yahay zaracaasi ukuluhu midhihiisu wazaytuuna zaytuunkana ilaahay waa idin abuuray iyo warumaana rumaanka mutashaabihan xaal uu yahay zaytuunka iyo rumaanku mid isku eg eg waa fi lowni walwaraq xagga midabka iyo caleenta guud wa gayra mutashaabihin iyo xaal ay yihiin kuwa aan isku ekayn oo kala duwan ay fi طacmi wathamar xagga midhaha laga guranayo iyo dhadhankooda allah waxa u ihi kuluu cuna min hamarih midhihiisa cuna idaa ahmar marka uu midheeyo wa aatuu bixiya oo siiya ciddii xaqa u lahayd xaqahu zaraca iyo midhaha xaqooda bixiya yowma xasaadi goyntiisa maalinteeda macnaha maalinta la goynayo waxa weeyaan xaqii lagu lahaa ee zakada ka bixiya ama sadaqaadkii ay masaakiintu ku lahaayeen allah waxau ihi walaa tusrifuu ha ku xadgudbina bixinta oo dee wixiiba ha wada bixinina si aanay carruurtii dhulka ugu soo dhicin iyo wax la-aan ama walaa tusrifuu haddii lagu fasiro cuntada iyo yacni cunitaanka walaa tusrifuu ha ku xadgudbina akliga iyo cunidaa cunaysa waayo innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa ku xadgudba waxay cunayaan ama bixinayaan alla waxa u ihi wa min alancaami xamuulatan wa ansha-adii baa kuu qadaran wa ansha'a ilaahay waxa uu ka abuuray min al ancaami xoolihii xaggooda wuxuu idinka abuuray xamuulatan kuwa gaadiidood raranaysaan sida geela waa aladii yuxmalu calayh kawa la gaadiidsado ee la rarto wa farsha iyo wuxuu idin abuuray kuwa yaryar oon rargelayn oon la raran karayn sida adhigii oo kale farshigu waxaa lagu shabahay gogashii dhulka waayo dhulkay u dhow yihiin oo idaha iyo wixii la mid ee dhulka u dhow ayaa farshi la yidhaa waa lidunuwihi min alardi sida jalaaludiin asuyuudi uu ku sheegayo tafsiirkiisa waxaa farshi loogu fasiray oo gogol oo kale loogu matalay dhowaanshaha dhulka uu u dhow yahay oo wax la raran kara dee ma aha allah waxa u ihi kuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna rasaqakum allah ilaahay idinku arsaaqay oo walaa tatabicuu ha raacina khuduwaati shaytaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacraacina waayo innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowgaasoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay oon shaki ku jirin hamaaniyata aswaajin wa ansha'adii uun ku xidh waxaa kaloo rabbi idin abuuray wa ansha'a wuxuu alla idin khalquu idin abuuray amaaniyata aswaajin noocyo sideed oo xoolihii ka mid ah min adda'ni idaha xaggooda wuxuu idinka abuuray itnayni laba waa labkii iyo dhadigiio dee waa wankii iyo laxdii wa min almaczi riyaha xaggoodiina wuxuu idinka abuuray alle ithnayni laba waa labkii iyo dhadigiie waa orgigii iyo ridii qul waxaad ku tidhaha nebi allow aahakarayni ma labada labka ah ayuu xarama ilaahay xarimay ma labada labka ah ayuu rabbi xarimay ee orgiga iyo wanka amil unhayayni mise labada dhadig ayuu rabbi xarimay oo laxdii iyo ridii ah ama ishtamalat waa am iyo maa oo laysku idqaamay ama am amase maa ma shay buu xarimay kaasoo ishtamalat ay koobsatay calayhi maaga arxaamu lunhayayni labadaa dhadig raximyadoodiiyo ilmogaleennadoodu ama makaanadooduma waxay kulmiyeen ayuu xarimay ee aan la kala garanayn markuu dee gudaha ku jiro uurkii ma laba mise waa dhadig nabi-uunii bal ii warrama oo iiga warrama bicilmin cilmina iigu warrama in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan bal hadda iiga warrama wa min alibili wa ansha-adii unbay ku xidhan tahay weli wa ansha'a ilaahay wuxuu idinka abuuray min alibili geela xaggiisiina ithnayni laba ayuu alla idinka abuuray waa labkii iyo dhadigii oo waa awrkii iyo hashii wa min albaqari lo-da xaggeediina rabbi wuxuu idinka abuuray ithnayni laba oo waa labkii iyo dhadigiie waa sicii iyo dibigii qul waxaad ku tidhaha nebi allow aahakarayni ma labada labka ah waa dibiga iyo awrka ah ayuu xarama ilaahay xarimay amil unhayayni mise labada dhadig waa hashii iyo sacii ah amaa mise shay buu xarimay ilan waa am iyo maa ah amaa mise shay buu rabbi xarimay kaasoo ishtamalad ay koobsatay calayhi maaga arxaamu lunhayayni labadaa dhadig ma raximyadoodu iyo makaanadoodu waxay koobsadeen een la kala garanayn ma labaa mise waa dhadig intuu uurka ku jiro ma kuwaasuu rabbi xarimay am kuntum mise waxa ahaateen shuhadaa'a kuwa goobjoog oo xaadir ahaa id wakhtigii wasaakum ullaahu alla idinkula dardaarmay bi haadaa ay taxriim xaaraantinimaynta aada wa xaaraantinimayseen ma ilaahay markuu idinkula dardaarmuu idin amraye ayaa goobjoog ahaydeen oo waxyi baabad haysaan iyo warsamada idinka yimid oon dadka kala hayn intaasiba hadday baaqsatoo la waayo maxaa soo hadhay dee muftariin baatiin iyo beenaalayaal waa tan markaa mar haddaanay taasi jirin oonay taasi jirin oonay taasi jirin faman adlamu yaa haddaba ka dulmi badan minman axad kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allah alle korkiisa ku abuurtay kadiban been ruuxa ilaahay ku been abuurtay yaa ka dulmi badan laa axada adlam cid ka dulmi badani ma jirto kaasoo ilaahay ugu been abuurtay liyudilla annaas si uu dadka u halleeyo bikayri cilmin cilmi la-aan ugu lumiyo ina allaha alle laa yahdii ma hanooniyo alqowma aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaahay ma hanuuniyo haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga warramay arrimo muhiim ah waxa ugu horeeya aayaadkan ku jiraa waxa weeye min madaahiri qudrati illaahi caza wajalla wa nicamihi calaa cibaadih maca araddi cala iftiraa'aati almushrikiin waxa aayaadkan ku sugan muuqaallo waaweyn oo tusinaaya ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa iyo nicmooyinka addoommadiisa uu ku galladaystay waxaana lagu radiyey oo been lagu xukumay been abuuradkay mushrikiintu samaynayeen fi taxliili wataxriim ee waxay doonaanna ay iska xarimayeen waxay doonaanna ay xalaashanayeen oo madaahirta qudrada alleh waxay ka muuqataa waxyaabuhu rabbi abuuray wa huwa aladii ansha'a jannaatin macruushaatin wagayra macruushaat ilaa aakhiriha ilaaha geedaha iyo dhirta abuuray ee midhaha ka soo saaray ee aynu quudanayno ee dad iyo duunyaba lagu nool yahay waa min qudrati illaahi caza wajal waa weynida iyo waaxidnimada alleh ayay astaan iyo daliil u tahay waxa alla uu tilmaamay beerihii inay laba yihiin macruushaatin wagayra macruushaat waa halkaynu ka nidhaahna geedweynta iyo geedyarta oo macnaha geedweyntu waxa weeye geedaha waaweyn ee jirid ay ku qotonsadaan leh ean u baahnayn wax loo dhiso waa hayru macruushaat waa sida timirtii zaytuunkii cambihii geedaha waaweyn dee waxa weeyaan wax loo dhiso ay ku dul baxaan ama ku dul midheeyaan uma baahna iyagaa jiridooda ku qotonsanaya kuwaasi waa hayru macruushaat kuwa aan cariish ama waab ama geed ama wax lamida aan loo dhisayn oon uba baahnayn oo jiridooda isku taagaya almacruushaat waxaa la yidhaahdaa maa laysa lahu saaq waxaan dhudhun iyo jirid uu ku joogsada aan lahayn ee dhulka goglamaya ama wixii loo dhiso ku dulfidayo oo ku dul goglamaya sida dee cinabkii iyo xabxabkii iyo waxyaabihii la midka ahaa oo xabxabkii dhulka ayuu isku goglayaa jirid uu leeyaho dee uu ku qotonsanaya ma jirto cinabkii waa sidaasoo kale marka cinabka oo kale waxaa loo dhisaa dee waabab ama geeda iyo wax lamida inta loo dhiso ayuu iyaga fananayaa oo korkooda uu korayaa korkoodiibuu isku goglayaa kuna midhaynayaa marka macruushaad waxa weeyi waa dhirtaas maa laysa lahu saaq waxaan dhudhun iyo jirid lahayn ee loo dhisayo wux uu fantuu koro oo dushiisa uu ku dhalu ku midheeyo marka ilaahay subxaana isagaa inoo khalqay beeraha labadaba tii wax loo dhisayey een jiridda lahayn sidaa cinabkii iyo xabxabkii iyo waxa la midka ah iyo taa aan waxba loo dhisaynen waxbaba u baahnayn ee jiriddeeda ku qotonsanaysa geedweynta ah labadaba rabbaa inoo khalqay ilaahay waxa uu tilmaamay khudaartaas iyadoo biyo keliya lagu wada waraabiyey oo meel keliya ay ka soo wada baxeen iyo dhul keliya oo yusqaa bimaa-in waaxid ayaa haddana qaarkood midabka iyo caleentana ay isaga egyihiin xaqiiqada iyo dhadhanka iyo midhaha laga guranayana ay ku kala gedisan yihiin oo mutashaabihan wagayra mutashaabih maca annahu yusqaa bimaa-in waaxid haddana waa kala duwan yihiin ilaahay waxa uu amray waa amru ibaaxa ah oo waa wax mubaaxo laynoo banaynayo uunu dee qofku kuma khasbane eh laakiin waa nicmo ilaahay oo kuluu min amarihi idaa amara waa xalaashii alla kuu baneeye cuna dee markuu midheeyo xaqii lagu lahaana ka bixiya maalinta la goosanayo oo waxaa la yidhi midhahan iyo zaracan la beerto iyaga xawlkoodu sida waxa weeyaan dee lacagtii iyo dahabkii iyo xoolihii kale iyaga lama sugo xawalaanulxawl inuu sanadku ka soo wareego laakiin sakadoodu waxay waajibtaa yowma xasaadih ilaa waa wax markaaba inta la gurto la cunayo oo la isticmaalayo marka intuu doonaha ku baxo maalintaa la guranaya midhaha ee la goosanayo ayaa iyaga waxa weeyaan xaqoodii ku waajibay laga bixinaya ee zakada culimmadu waa isku khilaafeen xaqahuyo culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa zakadii ku waajibtay oo waxyaabaha mucasharaadka la yidhaahdo ee la beeha beeranaya ee midhaha ah dee haddii samadu ay waraabiso roobkaa rabaaniga u ku baxana waxaa ka waajibo waxa weeyaan cushri haddii juhdi iyo dhidid iyo tacab lagu waraabiyana nisfulcushri yacni haddii samada uu ku baxo waa toban meeloodow meel haddii juhdi iyo tacab uu ku baxana toban meelood marka loo qaybiyo meel berhkeed ayaa ka waajibaysa culimmada qaarna waxay yidhahdeen maya xaqa hudani zakadii maahe waa xaq kale oo lagu leeyaho zakada ahayn oo ah maalintaa la goosanayo wixii masaakiin goobjoogee soo xaadira xaqooda siiyo oo iska jeediya ishooda marka waa xaq aan ahayn zakadii waajibka ahayd ilaahay waxa uu ina amray inaan shaydaanka tallaabooyinkiisa la raacraacin wa min khatawaatihi taxriimu maa axalahu allahu min arisqi waayibaat khadawaadka shaydaanka ee ka baydhanlayna yidhi oo ha raacina waxaa ka mid ah dayibaadku ilaahay inoo xalaaleeyey inuu inaga xarimo oo nimankan mushrikiinta ah dee cidda ay wax ka qaadanayeenee u waxyoonaysaa waa shayaaiin markay xoolihii waxna iska xarimayaan waxna isu xalaalaynayaan siday doonaan ay ka yeelayaan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay oo aayaadkan dambe ee amaaniyata aswaaj iyo wixii ka dambeeya ay ka warramayaan alraddu cala iftiraa'aati aljaahiliyati fi ltaxliili wataxriim waxa la radiyey oo lagu inkiray jaahiliyadii hore yacni waxyaabihii ay iska xarimayeen ee taxliilka iyo taxriimka ayaa lagu inkiray weliba waxaa loogu inkiray qaacidadii asabr wataqsiim oo waxaa la soo gaadhsiiyey heer ay ku caddaatay been abuuradkoogii oo marka hore waxaa la yidhi jihada taxriimkeedu wax isaga xarimaysaan ma adukuuraba ma xagga labnimadaba qul aaadakarayni xarama oo waxaan aad isaga xarimteen ma labkan u yahayba amil unhayeyn mise waxa weeyaan jihada taxriimku waa xagga unuusada iyo dhadiga am wasaakum allahu bi haada mise ilaahay baaba idiin dardaarmay oo waxyibaa haysaan saddexdaaba haddii la waayo waxa weeye am kownuhaa fi lbutuuni laa tadruuna maa hiya mise jihada taxriimku waxa weeyi ahaanshaha ay yihiin wax uurka ku jiro oon la garanayn wax ka soo bixi ma laba mise waa dhadig afartaa midkood baa la weydiiyey qul aadakarayni xarama am ilunhayeyn ama ishtamalat calayhi arxaamu lunhayeyn taasi waa saddex su-aalood ma xagga dukuurada iyo labkaa taxriimku ma xagga unuusada iyo dhadigaa taxriimku ma xagga uurka ay ku jiraan en la garanayn wax ka soo bixi doona waa ama shtamalad calayhi arxaamu lunhayeyn waa saddex su-aalooduu la weydiiyey ta afraadna am kuntum shuhadaa id wasaakum allaahu bi haada mise goobjoog ba ahaydeen alla waxan markuu xarimayey oo waxiibaa haysataan afartaa markii la weydiiyey afartuba hadday beenoobeen oo sidaa xaqiiqadu ay tahay oo dukuurada iyo labnimada aanay ahayn taxriimku ila waa kii horeba u yidhi sidiina soo martay wa qaaluu maa fii butuuni haadihi lancaami khaalisatu lidukuurina wamuxaramun calaa aswaajina siday doonaan bay yeelayaan oo waxay yidhahdeen waxa uurka xoolaha ku jira ragga iyaga waa u xalaal dumarkana waa ka xaaraan marka mar haddaan taxriimku ahayn xagga labnimada oo markaad doontaan cunaysaan xagga dhadiga aanu ahayn oo markaad doontaan qalanaysaan xagga uurka uu ku jira aanu ahayn oo horeba aad u tidhaahdeen wixii uurka ku jira waa khaalisatun lidukuurina wa muxaramun calaa aswaajina maadaama saddexdaa midna aanu ahayn dardaaran allood haysaanna aanu jirin waxa soo hadhay uun faman adlamu miman iftaraa cala allaahi kadiba markaa muftariin baa tii oo afartaasiba haddii la waayo waxa soo hadhay uun annakum taftaruuna cala allah inaad ilaahay ku been abuuranaysaan waxa iftiraagaa idiin sababayna waa shaydaan shaydaanna ilaahay horuu idinka digay oo afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duuni wahum lakum cadow bi'sa lilaalimiina badala ma waxaa ka yeelanaysaan waxa weeyaan ibliis iyo tafiirtiisa ma kuwo xigta iyo saaxiibbaa ka yeelanaysaan aniga sokoday iyagoo cadow idiin ah alla ilahe daalimiintu waxay bedel qaateen waxa ugu xumaansha badan ibliis iyo duriyadiisa inay awliye xigto ka dhigtaan ina shayطaana lakum caduwa faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa shaydaan wuxuu idin yahay col daahiigoo cadaawadiisu ay caddahay ee cadow ka yeesha oo ha soo dhowaysanina waayo waxa uu ururkiisa iyo atbaacdiisa ugu baaqayaa inay saciiro ugu wehel yeelaan oo halkaasa hoyiye hanti u ah idan khulaasadu waxa ay tahay waxaa jaahiliyadu ay iska xarimayeen waa min ashayaaiin waana waxyaabaha ilaahay ku radiyey inay ayibaadkii iyo xalaashii isu diideen oo iska xarimeen qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khaalisatan ywma alqiyaama kadalika nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa waxaad ku tiraa nebi allow yaa xarimay quruxdii iyo ziinadu alla addoommadiisa usoo saaray iyo ayibaadka wanaagsan ee xalaasha ah ee addoommada arsaaqda u ay quudanayaan yaa ka xarimay waa xalaal weeyaan oo muxaram ma aha ilahay waxau ihi waxaad ku tidhaahdaa hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya laamtu waa laamulistixqaaq adduunka inta la joogo gaal iyo islaamba waa ku raaxaysanayaan mataaca adduunyada laakiin waxaa xaq u leh kuwa mu'miniinta ah oo gaalku gardaru ugu raaxaysanaya ila ilaahay nicmada uu addoommadiisa usoo rogay adduunyada wuxuu ugu soo rogay in lagu caabudo on lagu caasiin marka ninka tamatuciisu xalaasha gar u leh inuu ku tamatuco waa mu'minka waayo alluu ku caabudaya laakiin gaalku tamatuca uu ku tamatucayaa waa gardaro oo waayo allihii siiyey buu ku caasiyo aanu ku caabudin khaalisatan yowma alqiyaama adduunkase way ka dhaxaysaa oo gaal iyo muslimba dee waa ku raaxaysanayaa wixii waxa weeyaan tayibaadka iyo waxa adduunka yaalla laakiin aakhiro marka la tago khaalisatan yowma alqiyaama waxay u badhax tiran tahay wanaaggaa iyo ayibaadkaasi mu'miniintay u badhax tirantaho gaal waxa weeyaan shaqo kuma leh kadalika nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun allah waxau ihi sidaas ayaanu aayaadka ugu caddaynaynaa dadka wax kala garanaya ee caqliga leh allah waxau ihi wahuwa rabbi aladii allaha weeye anshaa idiin abuuray jannaatin beera idiin abuuray beeraha iyo basaatiintaasoo macruushaatin cariish loo sameeyey waa kuwa aan jirid ay ku qotonsadaan lahayn ee waab iyo geedo iyo wax lamida loo dhisayo si ay korkooda u fuulaan oo ugu duldhalaan oo ugu midheeyaan wa hayra macruushaatin iyo wuxuu rabbi idiin khalqay beere iyo basaatiin aan cariish loo dhisayn oon loo samaynayn waa kuwa geedweynta jiridda leh ean uma baahnayn wax loo waabo ama loo dhiso wannakla timirti ayuu ilaahay idiin abuuray iyo wazarca zarci kale aad beeranayseen ee aquudanayseen mukhtalifan xaal uu yahay miduu iskhilaafsan yahay zaracaasi ukuluhu midhihiisu oo hadday doonaan muuqaalka habay iska shabahaane xaqiiqo ahaan iyo dhadhan ahaan iyo midho ahaan waa ku kala duwan yihiin wazaytuuna zaytuunkiina alla waa idiin abuuray saynu hore usoo tilmaannay kan inaku aynu cunaynu cabnaynu sharaabka ka dhiganno jawaafaa la ydhaha carabiga ee zaytuunkani waxa weeye ka saliidda laga miire zaytu zaytuunta laga miiro ayaa loo jeedaa azaytuun kaa weeya waana ka shajaratu mubaaraka ilaahay ku tilmaamay ee jidhka iyo dadkana caafimaadka iyo cilaajka u ah wazaytuuna zaytuunkiina ilaahay waa idin abuuray iyo warumaana rumaankii mutashaabihan xaal uu yahay mid isku eg rumaanka iyo zaytuunkaasi xagga caleenta iyo midabkii wakayra mutashaabihin iyo xaal ay yihiin kuwa aan isku ekayn xagga dhadhankii iyo waxa weeyaan midhihiina aan isaga ekayn kuluu cuna ayaa alla u yidhi min amarihi kaa midhihiisii cuna idaa amara markuu midheeyo wa aatuu bixiya oo siiya ciddii mutaysatay xaqahu midhaha iyo zarca xaqiisii bixiya yowma xasaadihi goosashadiisa maalinteeda maalinka la goosanayo xaqii ku waajibay ka bixiya ama zaka ha noqdo ama sadaqo kale ha noqdo oo walaa tusrifuuha xadgudbina oo waxaa bixinaysaan iyo waxaa cunaysaan iyo waxaa cabbaysaan midna ha ku xadgudbina waayo innahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba wa min alancaami wa ansha'a min alancaami xoolaha xaggoodii ilaahay wuxuu idinka abuuray xamuulatan kuwa gaadiidood rarataan sidii geela oo maa yuxmalu calayhi weeyaan xamuuladu iyo wa farsha kuwa gaagaaban oo yaryar oo aan waxa weeyaan la raranayn sida adhigii oo kale marka waxaynu nihi farshi waxaa loogu magacaabay gogashii dhulka oo kale gaabnida uu dhulka u dhow yahay darteed ee aan la raran karayn iyo wa farsha kuwa yaryar oo aan la raran karayn ayaa alla idiin abuuray alla waxau ihi kuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna rasaqakum ullah ilaahay idinku arsaaqay oo walaa tattabicuu ha raacina khuuwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacraacina waayo innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowgaasoo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay amaaniyata aswaaj ay wa ansha'a ilaahay waxa kaluu idiin khalquu idiin abuuray amaaniyata aswaajin noocyo sideedoo xoolihii ka mid ah min adda'ni idaha xaggooda wuxuu idinka abuuray itnayni laba waa labkii iyo dhadigii oo dee laxdii iyo wankii wa min almaczi riyaha xaggoodiina wuxuu idinka abuuray itnayni laba waa labkii iyo dhadigii qul waxaa tidhaha nebi allow aaadakarayni ma labada labka ah ayuu xarama xarimay huwa allah am ilunhayayni mise labada dhadiga ah labada waa kee amaa mise shay buu xarimay kaasoo ishtamalad ay koobsatay calayhi maaga arxaamul unhayayni labadan dhadig raximyadoodu ay koobsadeen ee ku jira nabbiuunii bal ii warrama bicilmin cilmi iigu warrama in kuntum haddaa haateen saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan bal hadda cilmi iigu warrama oo sheega waxa xaaraanta ah wa min alibili ay wa ansha'a alla wuxuu ka abuuray min alibili geela xaggiisiina itnayni laba oo labkii iyo dhadigii ah wa min albaqari lo-da xaggeediina wuxuu idinka abuuray itnayni laba oo labkii iyo dhadigii ah qul waxaad ku tidhaha nebi allow aaadakarayni ma labada labka ah ayuu xarama xarimay huwa rabbi am ilunhayayni mise labada dhadig amaa mise shay buu rabbi xarimay kaasoo ishtamalad ay koobsatay calayhi maaga arxaamu lunhayayn labada dhadig raximyadoodu waxay koobsadeen miyuu xarimay am kuntum mise waxa ahaydeen shuhadaa kuwa goobjooga id wasaakum allaahu wakhtiguu alla idinkula dardaarmayey bi haadaa taxriimkani mise waxaa goobjoog ahaydeen markii ilaahay waxaan xarimayey am kuntum mise waxa ahaydeen shuhadaa'a ay xuduuran kuwa xaadiroo goobjooga id wakhtigii wasaakum ullah alla uu idinkula dardaarmay bi haadaa ay bi haada taxriim xaaraantinimayntan ma waxaa goobjoog ahaydeen markuu alla idinkula dardaarmayey oo waa laydiin waxyooday intaasiba haddaanay suurtagal ahayn ay mustaxiil tahay wixiinu waa beene waatan faman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh minman qof iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been liyudilla si uu u lumiyana ugu been abuurtay annaasa dadkii uu u lumiyo oo bikayri cilmin cilmi la-aan ugu lumiyo ina allaaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma adaalimiin qolada daalimiinta ah rabbi ma hanuuniyo qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa ajidu kama helayo fii maa kii uuxiyo la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman ay طacaaman muxaramaa cunto la xarimay anigu ka heli maayo cuntadaa la xarimay oo calaa طaacimin mid quudanayo oo cunaya laga xarimay kaa quudanaya oo yadcamuhu cunaya oo quudanaya waxaa alla uu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow anigu wixii la ii waxyooday ka heli maayo cunto laga xarimay cid cunta ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane huwa matcuumku oo damiirka isamka kaane ee ku asturan waxaad u celisaa matcuumka laga fahmayo yadcamuhuda ee ismiga mafcuul ah ka heli maayo wax laga xarimay cid cunta ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane huwa matcuumkaa la cunayaa ee la quudanayaa maytatan bakti inuu ahaado mooyaane oo de isagu waa xaaraan aw damaa ama dhiig uu ahaado mooyaane dhiiggaasoo masfuuxa la shubay waa dhiigga dareerahee dareeraya kii fadhiyey baa meesha ka baxaya dee beerkii beeryartii ila waa waa dimaa fadhiya iyo wixii lafta ama cadka raaca oo dee lagu karinayo laakiin dhiiggaa shubmaya ee saa'ilka ah ayaa muxaramada in afka la saaro aw laxma khinziirin ama doofaarka hilibkiisii fa innahu maxaa yeelay hilibka doofaarku rijsun waa qurun aw fisqan ama daacad ka bax uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi ay ligayri ismi illaah magacii ilaahay waxaan ahayn bihi ay bidabxii gowriciisa ama inuu ahaado mooyaane wax daacadda lagaga baxayo sababu ah daacad ka bax oo ah wixii loogu dhawaaqay magac alle magacaan ahayn oo bismi illaahi iyo magac alle laguma gowricine magac sanam iyo shayddaan baa lagu gowracay kaasaa xaaraan ah alla waxau idhi faman idura qofka haddaba loo dhibaato geliyo ilaa akli muxaramaadka inuu quutuu cuno qofka loo dhibaato geliyee nafi u qabato hayra baaqin xaal uu yahay mid gardaroonaya kayrkii oo gardarro u cunaya waa isagoon uba baahnayn ayuu gardarro waxa weeyaan isaga cunay walaa caadin mid xadgudbayana aan ahayn oo xadkii uu u baahnaa aan ka tallaabayn qadarkuu nafta ku badbaadinayo un ku ekaanaya fa inna rabbaka maxaa ilay rabbigaa nebi allow hafuurun waa kii dembi dhaafis badan ee marka bakti iyo xaaraan nafi idiin qabatee cuntaan idinka dhaafaya raxiimun waa kii idiin naxariisanaya ee waxa weeyaan dee idiin baneeyeyba inaad haddii nafi idin qabato baktiga aad ku badbaadaan waa raxmad ilaa haddii lagu odhan lahaa kaa boodee ha u dhowaan adayg bay noqon lahayd laakiin naftaadii baa lagu yihi ku badbaadi xataa baktina ha noqotee wixii xaaraan ah allah waxau yihi wacala aladiina kuwii haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay waxaa loo soo hormariyey cala aladiina haaduu ee ficilka mutacalaqa ah looga dibdhigay yacni iyadiina loo soo hormariyey lilishcaar biana hada taxriima khaasun bihim si laynoo dareensiiyo taxriimkani iyaguu ku socdaayo caam ma aha waana lagu ciqaabayey markii hore xalaal bay u ahayd wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudoobay waa nimankii yahuudee towraad loo soo rogay xaramnaa waxaan ka xarimnay baa alla u yidhi kulla dii dufurin cidiyoole dhammaantii ku cidi u saaxiiba dhammaantii waanu ka xarimnay wa min albaqari lo-da xaggeediina waxaanu ka xarimnay iyo walghanami adhiga xaggiisii xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim iyaga shuxuumahumaa baruurtoodii xagga adhiga iyo lo-dana iyagoo ay xalaal u tahay inay qashaan baruurtoodii baa loo diiday jiidhka mooyaane ilaa maa kii mooyaane xamalad ay qaado duhuuruhumaa dhabaradoodu baruurta dhabarka ku taal mooyaane awil xawaayaa ama midhiciradu ay qaadaan baruurta midhicirada la socota mooyaane aw makhtalata ama wixii ku dheehma mooyaane bicadmin laf oo baruurtii laf raacda mooyaane ta sideeda sooca u ah waa loo diiday oo looma ogolaan allah waxau yihi dalik ay taxriim see jalaaleynku uu qadarayo dalika ay dalika ataxriim taxriimkaa laga xarimee lasoo ishaaray jazaynaahu waxaanu ugu abaalmarinoo loogu ciqaabay bibagyihim bisababi bagyihim gardaradoodii iyo dulmigoodii iyo xadgudubkay sameeyeen sababtiisaa loogu ciqaabo looga xarimay wax markii hore xalaal u ahaa allah waxau yihi wa innaa la saadiquun annaku run baanu sheeganaa oo waxaanu jidaynayno iyo waxaanu xalaalaynayno iyo waxaanu xarimayno run baanu ku sheeganaa iyagaase been sheegaya allah waxau ihi fain kadabuuka nebi maxamedow hadday ku beeniyaan faqul waxaad ku tidhaahdaa rabbukum rabbigiin duu raxma naxariis midu saaxiiba weeyi naxariistaasoo waasicatin ballaadhan oo walaa yuraddu lagama celinayo oo lagama celin karo ba'suhu ilaahay cadaabkiisana laga celin maayo cani ilqowmi qolada almujrimiina ee xumafalayaasha ah ilaahay raxmaddiisu waa ballaadhan tahay hadduu cadaabkiisu soo degana cidina dadka ka difaaci mayso oo laysa laha min duuni illaahi kaashifa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay laba arrimood oo muhiim ah arrinka hore waa bayaanu maa xaramahu allahu calayna fi lqur'aan muxaramaadka ilaahay qur'aanka inagaga xarimay ayaa laynoo bayaamiyey oo laynoo caddeeyey uma maa xaramahu llahu fi tawraati cala alyahuud dabeed waxaa la tilmaamay towraad nimankii yahuudeed waxyaabihii markii hore iyagoo xalaal u ahaa lagaga xarimay markay dembaabeen ee dulmiga ay faleen waxaa la tilmaamay muxaramaadka inaka laynagaga xarimay fi lqur'aan inay ka mid yihiin dee baktigii oo maa maata bigayri dakaatin sharciya wixii ku dhinta gowrac yacni la-aantii gowrac sharciga iyadoon si sharci ah loo gowracin aan birsolin ayaa la yidhaha dee waa baktiyey dhiiggii shubmayey marka waxaa laga reebayaa dee sida beerkii iyo beeryartii iyo ilawaa dimaaye uxilla lana maytataani wadamaan sidoo kale waxay culimmadu tilmaamaan dee laftii iyo jiidhkii iyo kolley waxbaa raacaya waa masmuux laakiin dhiiggaa qulqulaya ee shubmaya ayaa la diiday dadkii hore khuraafaadka wax ku daweyn jirayna jinka iyo shayaadiinta la tacaamuli jirayna waxaabay samayn jireen neef noocaasa soo qal dhiiggiisa waxa weeyaan weelka u dhig waraabi waa xaaraan cadoo la quudanayo ilaahayna dadka dantooda iyo dawadooda kama yeelin muxaramaadka iyo khabaaista ilaahay ayibaadka iyo xalaasha ayaa dawadeenna iyo danteenna ka yeelay laakiin qof dhiig la waraabiyey waa qof xaaraan la siiyey dawana ma aha iyo cilaaja waa cudur aw laxma khinziirin fainahu rijsun damiirka fainahu laxmu lkhinziirkana waa loo celin karaa liannahu aqrabu madkuur wax lasoo sheegay isagaa ugu dhow alasluna waa in damaa'irtu u noqoto ilaa aqrabi lmadkuuraat waxaa kaloo bannaan saddexdaba in loo celiyo oo la yidhaha fainahu madkuuraadkani rijsun waa wada qurhub hadday bakti yihiin hadday dhiig yihiin hadday doofaar yihiin oo iyagoo jamaca wuxuu damiirku ugu noqday fainahu bismi lmadkuur ilain madkuurku waxa lasoo sheegay xagga lafdigana waa ka mufrad xagga macnahana waa ka majmuuc wax badan baa lasoo sheegay marka madkuur ahaan buu ugu noqonayaa isagoo mufrad ah aw fisqan uhilla ligayri illaahi bih waa maa dubixa calaa gayri ismi illaah waxaan fisqiga ah ee daacadda lagaga baxayaa waa wixii magaca alle magacaan ahayn lagu qalee lagu gowracay oo waatiina soo martay walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayh wa inahu la fisqun waataynu hore usoo tilmaamnay imaamkeeni imaamu shaafici caleyhi raxmat ullah inuu ku xambaaray waxaan la leeyahay ha cunina wixii lagu gowracay calaa gayri ismi illaah oo wa inahu la fisqun taa wuxuu ku xambaaroo ku qayday mutlaqaas aw fisqan uhilla ligayri illaahi bih oo wuxuu yihi fisqiga halkaa looga jeedaa waa ka magacii ilaahay midaan ahayn lagu qalay kaasaa muxaram ah laakiin ruuxa muslimka ah wixii uu gowracay hadduu isamka iloobay waa la yska cuni karaa oo waa bakti la odhan maayo dabiixada muslimka oo yacni madhabulimaamu shaafici horeynu usoo tilmaanay isagu inuu qabo dee marka horeba in la magacaabo isamka lagu gowraca inay mustaxabuun ahayd marka hadduu ruuxii ka tago dee u xaaraantinimoon maayo yacni xaaraan u noqon maayo dabiixadii waa la cunaya faman idura hayra baaqin walaa caadin fa ina rabbaka gafuurun raxiim hayra baaqin walaa caadin waa isagoo aan daruuro la-aanna u cunayn xadkii loo banneeyeyna aan kka gudbay oo baqyi waxaa noqonaya iyo gardarro isagoon uba baahnayn baktigii inuu isaga bogu idhaa aan iska cuno maantoon tijaabiyo te waa baqyi waana xaaraano xalaal u noqon mayso walaa caadinna waxaa noqonaysa cudwaan iyo xadgudub waxaa noqonaysa inuu xadkii iyo xaajadii ka gudbo oo waataynu hore u nidhi addaruuratu tuqadaru biqadariha oo addaruuratu tubixu lmaxduuraat laakinaha tuqadaru biqadariha daruuradu xaaraanta way kuu bannaysaa laakiin xadkeeda lama dhaafiyo ha ka dhargin hana ka sahay qaadan qadarkaad naftaada ku badbaadinaysa uun ka cun muxaramaadka wax la cunoo la xarima ma intanay ku kooban yihin maya laysat almuxaramaatu maxsuuratan calaa hadihi alarbaca oo suurat lmaa-ida baynu kusoo maray dee oo madani ahayd muxaramaad kaloo badan walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixatu wamaa akala asabcu waxyaabahaasoo dhan muxaramaad bay ahaay aayaddanna kuma jiraan oo xurimat calaykum almaytatu waddamu yacni aayaddaa suurat lmaa-ida muxaramaad badan oon baktigan iyo dhiiggan iyo doofaarkan ahayn oo kalaa ku jiray marka maadaama muxaramaadkii aanay ku koobnayn intan xasrigan maxaa loo koobee loo xasriyey ee loo yidhi qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxarama waxaad ku tidhaha nebi allow anugu wixii la ii waxyooday shay laydinka xarimay cuntadiisa kama helayo intan mooyaane waxay culimmadu kaga jawaabeen waxa xasrigani uu ku xadidan yahay aayaddan makiga ah xilligay soo degtay waayo aayaddani waa aaya makiya marka xilligaa ay soo degtay muxaramaadka intanuu nebigu hayey waana inta uu dadka u sheegayo dabeed waxaa ka dambeeyey muxaramaadkii kale ee aayaadka madanigaa ilaahay ku tilmaamay marka waxa weeyaan xilliga aayaddani soo degaysay oo maki ay ahayd ayay muxaramaadku intan ahaayeen dabadeed muxaramaad kalea aayaadka kale madanigu ay ku dareen waxa kaloo ay ku dartay sunnadu waxyaabo kaloo muxaramaad ah oo waxa ka mid ah dee kullu dii naabin min asibaac wax kastoo micii uu ku ugaadhsadaloo dugaagii ka mid ah waa la xarimay wa kulli dii mikhlabin min aayr wax kastoo ciddi uu ku ugaadhsada leh oo shimbirihiiyana waa la xarimay waalxumuru alahliya dameerihii dadla joogta ahay dadku ay dhaqanayeen ee rabaysnaa waa la xarimay waxyaabahaasoo dhamme waa muxaramaad marka jawaabtu waxay noqonaysaa uun xasrigani waa xilligaa ay aayaddani soo degtay makiga ay ahayd ee ma aha inaan muxaramaad kale jirin ee aayaadka kale madaniga ah ayaa muxaramaadka kale lagu tilmaamay kadib ilaahay waxa uu tilmaamay nimankii yahuudeed in waxyaabo xalaal u ahaa laga xarimay dulmi ay sameeyeen darteed oo waxaynu soo maray aayaddii alla uu ku yidhi fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin uxilad lahum dulmi ay sameeyeen darteed yahuudi ayaanu uga xarimnay waxyaabo wanaagsan oo markii hore xalaal u ahaa marka waxaa ka mid ah dee waxyaabaha aayaddani sheegtay wa innaa la saadiquunana waxaa culimmada ay ku fasireen macnaha waxaa loo jeedaa layse alamru kamaa yazcumuuna oo maxay ku handacoodeen waxay yidhahdeen yacquub ayaa waxaan markii hore naftiisa ka xarimay israa'iil annakuna isagaanu kaga dayananaa waa nebi yacquube marka waxaa la leeyahay taasi waa beentoode iyagaa lagu ciqaabay markay dembaabeen ee dulmiga ay faleen oo waxaan cuquubo la ciqaabay darteed baa looga xarimay iyaga ee waxay yacquub kaga dayanayaan ma aha waxa laga xarimay waxaa ugu horeeya kulla dii dufurin wax kastoo ciddi leh waxay culimmadu ku qaydeen sida imaamu shawkani fatxulqadiirka uu ku tilmaamayo iyo imaamu lbaqawi iyo kayrkoodba kulla dii dufurin walaysa mashquuqa alasaabic waa wax kastoo ciddi leh oo farahoodu aanay dilaacsanayn oo aanay kala baxsanayn yacni fara sidaa u kala baxsan aan lahayn ee ay sidaa u malaasan yihiin oo isugu siman yihiin kulla dii dufur yacni wax kastoo ciddi leh oo sidaa isugu malaasan oo siman oo farahoodu aanay saa u kala baxsanayn kalibili wanacaama waxay yidhahdeen sida geel iyo gorayadii waxaa laga xarimay kullidii dufurka wixii ciddi lahaa farahooduna ay isku dheganaayeen ee isku malaasnaayeen ee aanay kala baxsanayn sida geeli iyo gorayada ayaa laga xarimay laakiin waxyaabihii kalee lo-dii iyo adhigii waa loo xalaaleeyey baruurtii unbaa loo diiday iyo baruurta lafteediina waxaa laga soo reebay wixii dhabarka ku yaalla ama midhicirada ku yaalla ama laf raaca intaa waa looga soo reebay dabeed waxaa lagu gebagabeeyey intaa muxaramaadka markii la sheegay fain kadabuuka faqul rabbukum duu raxmatin waasicati walaa yuraddu ba'suhu cani ilqowmi lmujrimiina nebi allow hadday ku beeniyaan oo ay kaa qaadan waayaan xaqa waxaad ku tidhaahdaa rabbigiin raxmad ballaadhan buu leeyihi cadaabkiisana yacni gaalada laga celin maayo aayadda waxaa ku sugan altarkiibu watarhiib oo marka hore rabbigiin waa mid raxmad ballaadhan leh oo raxmadda uu leeyahay darteed ayaa laydiin daynayaa oo cadaabka aan laydinku soo dedejinayn ilan mar hore aan laydin halaagi lahaa laakiin waxaa laydinku kaadinayaa waa duu raxmatin waasica laakiin hadduu ilaahay doono ama soo dego walaa yuraddu ba'suhu cani ilqowmi almujrimiin waxaa markaa la kulmiyey bayna atarkiibi watarhiib dhinac waxaa laga jeclaysiiyey raxmaddii oo waxaa la leeyahay ilaahay waa idiin kaadinayaa oo dib buu idinku dhigayaayo toobadkeenoo usoo noqda waa tarkiib oo raxmaddiisan asbaabteedii la yimaada dhinacna waa laga cabsi gelinayaa oo waxaa la leeyahay laakiin cadaabkiisu hadduu soo dego cidina idinka celin mayso ee ka cabsada oo dembigan iskaga hadha iyaydaan cuquube iyo cadaab ku dhicine marka waa tarkiibun wa tarhiib labadaba la jamcinayo qur-aanka caadadiisana waxaa ka mid ah inuu tarkiibka iyo tarhiibka jamciyo bayna alkhawfi waraja u jamciyo si dadku ay raxmaddana u rajeeyaan oo aanay u quusan cadaabkana ay uga cabsoodaan oo aanay isku dhigan allah waxa uhi qul waxaa tidhaha nebi allow laa ajidu ka heli maayo fii maa kii dhexdiisa ka heli maayo uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman ay طacaaman muxaramaa cunto la xarimay ka heli maayo cuntadaa la xarimay oo calaa طaacimin mid quuto laga xarimay kaasoo yadcamuhu quudanaya cunto ciddii cuni lahayd laga xarimay anuu waxyiga la ii waxyooday ka heli maayo ilaa an yakuuna inuu ahaado mooye kaasunbuu ka soo reebo muxaram ah ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane huwa macuumka kaa la cunaye la quudanaya meytatan bakti inuu ahaado mooyaane aw daman ama dhiig inuu ahaado mooyaane dhiiggaasoo masfuuxa la shubay oo dareeraya aw laxma khinziirin ama doofaar hilibkii inuu ahaado mooyaane fainahu maxaa yeelay doofaarkani rijsun waa qurun ama fainahu madkuurka lasoo sheegay oo dhammi rijsun qurun weeyi aw fisqan ilaa an yakuunadii ku cadaf aw fisqan ama inuu daacad ka bax ahaado mooyaane shay sababtiisa daacada lagaga baxayo kaasoo uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi ay ligayri ismi illaah magicii ilaahay mid aan ahayn loogu dhawaaqay bihi ay bidabxihi gowriciisii ama inuu ahaado mooyaane shay fisqi ah oo daacada lagaga baxayo oo magicii ilaahay mid aan ahayn loogu dhawaaqay gowriciisii kaasina waa muxaram faman idura haddaba qofka loo dhibaato geliyo ay ilaa aklih waxaa la xarimay cunidooda qofka loo dhibaato geliyo ee daruuro iyo nafi u qabato hayra baaqin mid gardaroonaya kayrkii xaal uu yahay oo xaqdarre aanu ku cunayna daruuro iyo dani ku kaliftay walaa caadin mid xadgudbayana aanu ahayn oo xaajada iyo xadkii loo banneeyey aanu ka tallaabsanay fa inna rabbaka rabbigaa nebi allow hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi ee haddii ay cunaan wixii laga xarimay dadka u dhaafayo oon ku ciqaabayn markay daruuro iyo dani u qabato weeyi cinda daruura raxiimun kii u naxariis badan weeyaan addoommadiisa naxariistiisana ay ka mid tahay inuu u banneeyey wuxuu hore ugu diiday haddii dan iyo duruufi ku kalifto oo nafi ay u qabato wa cala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay kulla dii dufurin mid ciddi u saaxiiba dhammaantii baanu ka xarimnay oo farihiisu aanay kala baxsanayn sida geelii iyo gorayadii oo kale wa min albaqari lo-da xaggeedii iyo walkhanami adhiga xaggiisiina xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim korkooda shuxuumahumaa baruurtoodii baanu ka xarimnay ilaa maa kii mooyaane xamalad ay qaaday duhuuruhumaa dhabaradoodu oo baruurta dhabarka saaran mooyaane awil xawaayaa ama midhiciradu waxay qaadeen mooyaane midhicirada la socda aw makhtalata ama wixii ku dheehmo mooyaane bicadmin laf ee laf ku dheehan la socda lafta allah waxau ihi daalik ay daalika taxriim xaaraantinimayntaa lasoo sheegay eenu ka xarimnay waxyaabaha markay dembaabeen ee dulmiga faleen jazaynaahum waanu ku abaalmarinoo waa ku ciqaabnay bibakyihim bisababi bakyihim dulmigooda iyo xadgudubkooga dartii baananu ugu ciqaabnay wa innaa anaguba allaahuu yidhi la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay oo arrinku siday ku andacoonayaan ma aha ay u dhigayaane waa sidaanu annaku xukunnay eenu u jidaynay allah waxau ihi fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi allow faqul waxaad ku tidhaahdaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin naxariis mid u saaxiiba weeyi naxariistaasoo waasicatin ballaadhan walaa yuraddu lagana celin maayo ba'suhu cadaabkiisa can ilqowmi qoladii xaggooda laga celin maayo almujrimiina ee xumafalayaasha ahayd allah waxau ihi sayaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwii ashrakuu ilaahay cibaadadiisa cid kale ku lamaaneeyey la wadaajiyee shirkiga falay waxay odhan doonaan low shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ay cadama ishraakina horay in badan inoo soo martay shaaa mafcuulkeeda waa la xadfaa sida haalibka ah waxaana laga fahmaa uun waxa ka dambeeya ama waxa ka horeeya maa ashraknaadaa laga fahmayaa oo waa cadamu lishraaga marka macnuhu waxa weeyi sayaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiga falay waxay odhan doonaan low shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa cadama ishraakinaa shirki la-aantayada inaanaan shirkiba samayn hadduu alla dooni lahaa maa ashraknaa dee shirkiba maanaan samayneen annaku iyo walaa aabbaa'unaa aabbayaasha yatoona shirki may sameeyeen walaa xaramnaa manaanaan xaaraantinimayneen min shay waxbaba iskamaanaan xarimneen ee ilaahay baa doonay bay leeyihiin oo qadarkii iyo mashiicadii alleh ayay u xujaysanayaan shirkigooda iyo xumaanta ay faleen caqlixumadooda allah waxau idhi kadaalik ay mila maa kadabaka haaulaa kuwa sidan lihi siday kuu beeniyeen nebi allow sidaasoo kale ayaa kadaba ay u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyeyna siday kuwani kuu beeniyeen ayaa kuwii ka horreeyeyna kuu beeniyeen xataa daaquu ilaa ay ka dhandhamiyeen ba'sana cadaabkayagii oo siday gaalnimo u daa'imayeen cadaabkayagii ku dhacay oo ku soo gaadhay qul waxaad ku tidhaa nebi allow hal cindakum agtiinna ma ahaaday min cilmin ay cilmun cilmi agtiinna ma ahaaday oo waxaan cilmi ma u haysataan oo fatukhrijuuhu markaa haddaad cilmi haysaan dee aada soo saartaan oo lanaa annaka aada noo soo bixisaan waxaad ku tidhaa cilmi ma haysaan aada noo soo saartaan oo na tustaan qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waa deliilkiinna keena haddaad run sheegaysaan allah waxau ihi in tattabicuuna ay maa tattabicuun ma raacaysaan ilaa danna mala mooye wax kale ma raacaysaan wain antum ay maa antum idinku maydaan ahaanin ilaa takhrusuuna kuwo wax iska qiyaasanaya oo iska mala awaalaya mooye wax kalaba maydaan ahaanin oo aslul kharsiga wax in la qiyaastaa la yidhaahdaa oo timirtoo kale markay geedka saaran tahay yacni dadka aqoonta u leh ee qiyaasa waxaa inta geedka saaran kharsi baa la yidhaha marka macnaha qof wax iska qiyaasanaya oo mala awaalayaa loo jeedaa oo been ku socda qul waxaa tidhaha nebi allow falilaah alle ayaa iska leh alxujatu xujada albaaligatu ee xeesha dheer xujada xeesha dheer allah iska leh subxaanahu wa tacaala ee falow shaaa hadduu dooni lahaa rabbi lahadaakum taa laga fahmayaaye ay hidaayatakum hidaayadiinna rabbi hadduu dooni lahaa hee lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin kulligiin waa idin hanuunin lahaa hadduu ilaahay qadari lahaa dadku inay wada hanoonaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow halumma war balkeena oo la shir yimaada shuhadaa'akum markhaatiyadiinna aladiina markhaatiyadaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaya anna allaha in alleh xarama uu xarimay haadaa kan waxan aad dadkii ka xarimteen ee xaaraantinimaynaysaan inuu ilaahay xarimay oo taxriimku alle xaggiisa ka yimid bal cidda idinka markhaati kacaysa keena fain shahiduu dee ilan waxaa laga yaabaa qaar beenaalayaali markhaati beenaad inay furaane fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan shirkigaa iyo beentaa ilan wax walba waa ka suuroobaaye falaa tashhad aduuha markhaati kicin nebi allow macahum iyaga la jirkooda oo shahaadadooda iyo maragooda ka fogow walaa tattabic hana raaci nebi allow ahwaaa aladiina kuwii hawooyinkooda iyo rabitaankooda kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey iyo wladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn ha raacin walxaalna aan rumaynayn hum iyagu birabbihim rabbigood yacdiluuna cid kale ay la simayaan oy barbar dhigayaan waa min alcadli haadihi alaayaat waxaa ku sugan laba arrimood oo muhiim ah arrinka hore waa alraddu calaa shubahi almushrikiina alwaahiya waxaa lagu radinayaa oo lagu afcelinayaa oo lagu inkirayaa shubhooyinkoodii daciifka ahaa ee baadilka ahaa ee mushrikiintu ay ku soo halqabsanayeen ayaa lagu inkirayaa oo lagu diidayaa oo shubhooyinkooda waxaa ka mid ah in shirkiga iyo xumaanta ay samaynayaan ay u xujaystaan ilaahay mashii'adiisa oo yidhaahdaan hadduu ilaahay doono inaanaan shirki samayn mabaanaan samayneene ilaahay baa doonay oo ay uga jeedaan raalli buu ka yahay laba arrimood baynu baraarujinaynaa saynu hore usoo tilmaannay mashii'ada ilaahay waxay u kala kacdaa kowni iyo sharci mashii'ada kownigii waa bimacna alqadar inuu ilaahay wax walba qadaray sharciya khayrba waa mashii'a kowniya oo gaalnimo iyo islaamnimo waxaan alla qadarin adduunka kama dhaco kufrigana allaa qadaray iimaankana allaa qadaray mashiicada sharcigiina waa doonista shayga uu doono ilaahay isagoo raalli ka ah oo raba oo jecel taa waxaa la yidhaha mashii'a sharciya waxaa la yidhaha markaa mashiicada sharciga ah waa bimacna almaxaba waalridaa oo ilaahay raalli buu ka yahay ila waa iimaankii iyo daacadii iyo khayraadkii laakiin mashiicada kownigee bimacna alqadar kama laasimayso inuu ilaahay raalli ka yahay qad yardaa waqad laa yardaa oo ilaahay khayrkiiyo wanaagga uu qadaray raalli buu ka yahay waa mashii'a kowniya waana mashii'a sharciya raalli baanu ka yahoo labadiiba way ku kulmeen sharci iyo qadariba waa khayraadka iyo iimaanka iyo daacada laakiin mashiicada kownigee ku tacalluqda sharka iyo gaalnimada rido iyo maxaba lama socoto ilaahay waa qadaray laakinahu laa yuxibuhaa walaa yardaa ma jeclo raallina kama aha waayo alla waxa u yihi walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahay addoommadiisa gaalnimo raalli ugama aha marka yacni kufriga iyo gaalnimada mashiicada uu doonay macnaheedu wuu qadaray weeyi ee raalli buu uga yahay ma aha haddaba iyaga shubhadoodu halkay ka timid waxay ka timid waxay leeyihiin low shaaa allaahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim iyagu mashiicadii kowniga ahayd waxay ka tartiibinayaan waxaan ka imanayno on ka dhalanayno ka tartiibsamayn oo ah maadaama ilaahay qadaray oo anu shirkigii isagoo arkaya naga qaban oo iimaankii isagoo doonaya anuu nagu hagaajin oo arrintan isagu qadaray raalli buu ka yaho sidaasuu nagu ogol yahay halka lagu inkirayaa waa halkaa marka inkaarku kuma socdo cala almashii'a alqadariya laakiin wuxuu ku socdaa calaa qowlihim albaatil hadalkooda baatilkii waa maxay maadaama ilaahay kufriga qadaray raalli buu ka yahay ta lagu diidaya waa taa walaa yardaa licibaadihi lkufra arrintaa markaa waxaa tilmaamay imaamu ashinqidi fii adwaa'i albayaan ayaa aayaadkaa si fiican u fasiray oo waxa uu imaamku tilmaamay horta waxa uu yidhi hadalka alla uu yidhi sayaquulu ladiina ashrakuu waxay odhan doonaan wuxuu yidhi horta qad qaaluuhaa ficlan waabay yidhaahdeen ficil ahaan waayo aayaddan ancaam waxaa ku jirta inay odhan doonaan ilan siintu waa siinu tanfiis waa istiqbaal aan weli dhicin laakiin imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku yidhi qad qaaluuhaa ficlan ficil ahaan bay u yidhaahdeenba oo wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi suuratu naxli ilaahay wuxuu kaga warramay inay yidhaahdeen oo rabbi waxa uu yidhi waqaala aladiina ashrakuu low shaaa allaahu maa cabadnaa min duunihi min shay naxnu walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min duunihi min shay kadalika facala aladiina min qablihim fahal cala arusuli ila albalaagu lmubiin aayaddaa suuratu naxli alla waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen kuwii shirkiga falee mushrikiinta ahaa sow sayaquulu may ahayn dee waqaala baaba la yidhi ficlan waabay yidhaahdeen marka waxay yidhaahdeen kuwii shirkiga falay low shaaa allaahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan caabudin waxan annakiyo aabbayaashayo toona maanaan caabudneenba walaa xaramnaa min duunihi min shay isaga sokadii wax kalena annaku iskamaanaan xarimneenba kadalika facala aladiina min qablihim alla wuxuu yidhi siday kuwani sameeyeen ayaa kuwii ka horreeyena ay sameeyeen dembiga iyo eedabdarrada ay ku dhaqmeen fahal cala arusuli ila albalaagu lmubiin oo rususha miyay saaran tahay gaadhsiin cad mooyaane wax kale maya gaadhsiin unbaa saaran xilkoodu intaasuu ku egyahay aayaddii kale suuratu zukhrufna ilaahay wuxuu ku caddeeyey inay hadalkan yidhaahdeen ficlan oo alla waxa uu yidhi wa qaaluu low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum maa lahum bidalika min cilmin in hum ilaa yakhrusuun waxay yidhaahdeen ilaaha raxmaankii hadduu dooni lahaa inaanaan waxaan caabudin mabaanaan caabudneen alla waxa uu yihi waxaan ay ku hadlayaan cilmi uma laha in hum ilaa yakhrusuun may ahaa nin kuwo wax iska malaynaya mooye wax kale idan labadaa aayadood rabbi wuxuu ku tilmaamay waxa halkan alla uu yidhi sayaquulu way odhan doonaan inay yidhaahdeenba waaye halkan waxa ka cad sayaquulu ladiina ashrakuu low shaaa allaahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim waxaa halkaa laga fahmi karaa low shaaa allaahu maa ashraknaa hadduu alla dooni lahaa inaanaan shirki falin shirki maanaan samayneen hadalkaa maqaaladaa ama odhaahdaa muuqaalkeeda guud waa xaq oo sidee xaq u tahay dee waa run oo alla haddaanu qadarin shirkigani ma dhaceen marka maqaaladdu daahirkeeda guud marka la eego waa hadal saxa haddana waa lagu beeniyo oo waxaa la yidhi kadalika kadaba aladiina min qablih siday kuwani kuu beeniyeen ayaa kuwii ka horreeyena kuu beeniyeen sidee marka loo jamcinayaa mashiicadani waa xaq oo ilaahay waa qadaray haddana aayadda aakhirkeeda waxaa ka muuqda in lagu inkirayo inkaarku halka uu ku dhacayaa marka lagu caddaynaya waxa la inkirayaa waa maxay ma mashiicada mise waa hadalkooda kale ka dambeeya imaamu shinqiidi waxa uu yidhi muraaduhum bihi hadalkan lagu beeniyey ee lagu inkirayo muraadkay ka leeyihiin waxa weeyi ana allaha lamaa kaana qaadiran calaa mancihim min ashirki in ilaahay mar hadduu ahaa mid awood ula shirkiga inuu ka celiyo wa hidaayatihim ila aliimaan oo uu iimaanka ku hanoonin karayey walam yamnachum min ashirki isagoo awood ula shirkigii inuu ka celiyo aanu ka celin ee uu qadaray waxay iyagu u jeedaan oo ay leeyihiin dalla daalika arrinkaasi wuxuu tusiyuu astaan iyo daliil u yahay calى anahu raadin minhum bishirki fii zacmihim siday ku andacoonayaan shirkigooda rabbi inuu raalli ka yahay oo waxay leeyihiin marba haddii mashiicada alle ku tacalluqday dee rabbi raalli buu ka yahay marka waxa lagu beeninaye laleeyahay kadalik kadaba aladiina min qablihim waa hadalka ay leeyihiin shirkiga iyagan ilaahay baa raalli ka ah waa beentood baa laleeyahay marka waxaad halkaa fahamtaa altakdiibu munsabun calaa qowlihim ina allaha raadin can shirkina walaysa munsaban cala almashiicati takdiibkan iyo beenintan lagu xukumayaa wuxuu ku shubmayaa oo ku duldhacayaa hadalkay yidhaahdeen ilaahay shirkiga iyaguu raalli ka yahay laakiin kuma dhacayo mashiicada alla uu doonay ee shirkiga uu qadaray waayo taasi waa xaq maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun gaalada iyo mujrimiintana inay shirkiga iyo xumaanta u xujaystaan qadarka dhaqan iyo caaday u tahay ilaahay waa qadaray laakiin laa yajuusu in qadarka loo xujaysto kufri iyo macaasi iyo dembi aada gashay waayo cidina fooda intay ku soo qabatay waxa weeyaan kufriga iyo gaalnimada madaxa kuumay gelin adaa ikhtiyaarkaaga iyo rabitaankaaga ku doortay ilaahayna horuu u qadaray wuxuu ilaahay hore u qadaray unbaa nin walba camalkiisii waafaqay oo uu sameeyey fakullun muyasaru limaa khuliqa lah nin walba waxaa loo sahlay wixii loo abuuray marka calaa kullin wax iska hor imanaya ma aha qadarka alleh alla uu qadaray iyo waxa weeyaan shareecicda iyo waxa laynaga doonayaa wax iska hor imanaya ma aha laakiin gaaladu caqlixumadooda darteed ayay qadarkii u xujaysanayaan xumaantoodii iyo shirkigoodii qadarkuna waa sirullaahi almaknuun fi lkown waa sirta ilaahay ee kownka ku qarsoon ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqadiisa uu garanaayo laakiin aynu rumaynanayna ku guud ahaan aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih sida arkaanuliimaanka lixda ah laynoogu tilmaamay shar iyo khayrba wuxuu rabbi qadaray waa rumaynaynaa oo dee waxaynu aaminaynaa ana allaha qadara dalik arrinkaa inuu ilaahay qadaray laakiin khayrka uu qadarana ilaahay raalli buu ka yaho waa jecelyihi kufriga iyo gaalnimada qadarkiisa uu ku dareerana walaa yardaa licibaadihi lkufra isagoo qadaray ayaanu addoommadiisa raalli uga ahayn kufriga oo iimaanka uu ugu yeedho ugu baaqay mas'alada kale meesha ku jirtaa waxa weeyi alxujatu taamatu lilaahi subxaanahu wa tacaala allatii taqtacu kulla cudurin ilaahay bay u sugnaatay xujada dhammayska tiran ee xeesha dheer ee cudurdaar oo dhan soo afjaraysa lilaahi alxujatu lbaaliqa gaaladu had iyo jeer inay u xujaystaan waxyaabahan ay samaynayaan qadar iyo waxaan daliil u ahayn dhaqan bay u ahaydo waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa aayaddaa kale waxay ahayd markay foolxumo sameeyaan waxay odhanayaan aabbayaasha yaanu ka soo gaadhnay ilaahay baana na faray waa sidan ayuu leeyihiin shirkigayga raallibuu ka yaho oo kale qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa waxaa la yidhi nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay foolxumo dadka ma faro wanaag buu amraa marka labada arrin ay sheegeen mid waa loo sallimay wajadnaa calayha aaba'ana laguma inkirin waayo waa runoo foolxumada aabbayaashood bay ka dhaxleen oo ka soo gaadheen midna waa lagu inkiray oo wallaahu amaranaa bihaaday yidhaahdeen waxaa la yidhi qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa allah waxau yihi sayaquulu waxay odhan doonaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey waabay yidhaahdeen oo waa dhacday arrintaasi low shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa cadama ishraakinaa inaanaan shirki samayn rabbi hadduu dooni lahaa maa ashraknaa shirki maanaan samayneen annaku iyo walaa aabbaa'unaa aabbayaashaya toona walaa xaramnaa manaanaan xaaraantinimayneen min shayin waxba allah waxau yihi kadalik ay midla maa kadabaka haaulaa siday kuwani kuu beeniyeen sidaasoo kale ayaa kadaba ay u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey marka takdiibku halkuu ku dhacayaa waa odhaahday odhanayaan shirkiga iyagan rabbi baa raalli ka ah ee mashiicada ku dhici maayo waayo mashiicadu waa run oo shaa allahu dalika kownan waqadara maca annahu laa yardaahu walaa yuxibu kadalika sidaasoo kalea kadaba ay u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey xataa daaquu ilaa ay dhandhamiyeen ba'sanaa cadaabkayagii qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal cindakum agtiinna ma ahaadee min cilmin ay cilmun cilmi agtiinna ma yaallaa oo fatukhrijuuhu markaa haddaad cilmi haysaan aada noo soo saartaan cilmiga lanaa annaka ma haysaan cilmi balbadka iyo bannaanka soo dhiga in tatabicuuna ay maa tatabicuuna ma raacaysaan ilaa danna mala mooye wax kale ma raacaysaan wain antum ay ma antum idinku maydaan ahaanin ilaa takhrusuuna kuwo wax iska qiyaasanaya oo been ku soconaya mooye wax kale maydaan ahaanin qul waxaad ku tidhaha nebi allow falilaah alla oo keliya u sugnaatay cid kale uma sugna e alxujatu albaaliga xujada xeesha dheer leh allatii taqtacu kulla cudrin ta cudurdaar iyo marmarsiyo kasta jaraysa een wax dambe hadhayn allah iska leh falow shaaa hadduu dooni lahaa alle ay hidaayatakum hanuunkiina la hadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantood laakiin xikmadda allah keensatay waxa weeyaan in badhna uu rumeeyo badhna aanay rumayn janno iyo naarna la kala galo lagu tartamo suuqa adduunyada waxa weeyaan aakhirana lagu kala baxo qul waxaa tidhaha nebi allow halumma balkeena kudha kuwan shuhadaa'akum markhaatiyadiinna balkeena aladiina markhaatiyadaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaya ana allaha in alla xarama u xarimay haadaa kani fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan oo markhaati beenaad ay furaan markhaati beeneed falaa tashhad adigu ha markhaati kici nebi allow macahum iyaga la jirkooda walaa tattabic hana raacin baa layidhi nebi allow ahwaa aladiina kuwii hawooyinkooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka yaga kuwa beeniyey ha raacin nebi allow iyo waladiina kuwiina ha raacin laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhira aakhira aan rumaynayn ha raacin walxaalna aan rumaynayn hum iyagu birabbihim rabbigood yacdiluuna cid kale ay la simayaan wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online